asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyinka farada badan kuwaasoo noocyo badan u dhaca oo tilmaamo badan yeesha qaybo badanna u kala fula waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno kolba sheeko nooca ayay kuu keentaa marba waxay kaaga digeysaa arrimo aadan filayninba marna waxay kaaga digeysaa arrimo nooc kale ah waxaasoo sidaas ah ayaa qaababka farada badan leh waana sheekooyinka xubnaha murtida kuwa lagu soo aruuriyo sheekooyinka noocanahi waxaa jira dhegeystayaal si aad u ogtihiinba dadka qaar af xun ayaa jira oo afkiisa aad iyo aad u xun yahay waa tii xubinta murtida maanta aynu horey ugu soo marnay islaan la yidhi heblaay inta ninkeedii dhintay iyadoo show masayrsan baa ninkii ka dhintay kolkaasa waxaa la yidhi heblaay ka waran marxuunkii dhintay markaase waxay tidhi haddii baidmahayo wuuna tuman jiray waanu tukan jiray wuuna tuman jiray wuuna tukan jiray macnaha dee tumashadu waad garanaysaa oo nin baararka waaweyn aada ayuu ahaabay ka wadaa haddii baidmahayo cadhada ayaana ka keentay oo cadhadii ayaa ka keentay waxay tidhi laakiin ninkii inuu dhinto marxuum yahay oo mootan yaho aasan yahay kumayna xisaabtamin waxay keli ahoo uun xasuusatay cadhadii haysay iyo inuu ninku meelo uu aadaadi jiray labadaas ayay isu geysatay kolkaase waxay tidhi waanu tuman jiray waanu tukan jiray saasay tidhi oo maaragtay sheeko cajiiba oo xubinta murtida ka mid ah ayay ahayd sidii oo kaleento ayaa mid haddii baydmahayo caytamahaya oo af xun oo dhaqankiisu liito oo la garan waayey yaa nin ku yidhi hebelow in adeerow dhaqan xumida oo war xumida oo sheeko xumida maxaa kugu dhacay oo aad sidan oo dhan u tahay maxaa kaa dhigay mid afxaaraana maxaa kaa dhigay midaan dhowrsanin maxaa kaa dhigay mid haddii baydmahayo siduu doonaba u hadla kolkaasuu intuu ninkii saa usoo dhowroo kusoo jeestay yuu wuxuu yidhi mayla yaaban tahay haaba kula yaabanuu yidhi sidaasayba weyso iigu dhowrantuy saasayba weyso iigu dhowrantahy u fiirsaya ninkayga waxaasoo afxuma geysanhaya ee waxaasoo eebdarra ku jira ee aad sidaa ula yaaban tahay ee noocaasa saasayba weyso iigu dhowrantuy sidaasayba weyso iigu dhowran tahay ayuu yidhi sheekadaasoo noqotay sheeko cajiiba oo haddee halkaa waxaa laga garanhayaa haddii ilaahay kuu idmahayo isagu markaa wuxuu isleeyahay nin weyso u dhowran tahay oo maaragtay salaadiisa ilaashan hayo oo noocaasaa tahay buu isleeyahay oo soo reebtay ama wax badan ka tanaasulay ama waxyaalo fara badanba weysadaa u dhowrani oo ay u reebayso ayuuba isu arkaa oo aan dhuusaynin ama aan bararaq lahayn ayuuba isu arkaaba markaasuu yidhi saasayba weyso ii dhowran tahay taasoo noqotay mid cajiiba oo loo soo qaato qof kaste oo hadal xun ama dhaqan xun ama waxyaalo fara badan oo aan loo baahnayn samaynhaya in la dhaho hebel weyse uma dhowro ama hebel saasay weyse ugu dhowran tahay oo macnuhu yahay ama hadalka dadane meesha ku jiraya uu yahay hebel waxbuuba saa la hadhay ama wuuba isqabtay amaba waxbuu xiirinhayaa saasay tahay ee ma uusan soo wada bixin oo albaabadii iyo deeriirkii awal hor lagu yaqaanay inuu jabsado iyo dhaqanxumadiisii farada badnayd lama uusan soo bixin taasaa loo dadahayaa qofka markaasuu wuxuu yidhi sidaasayba weyso ii dhowran tahay balse wax u dhowran ma lehee waa nin dhiiqaystayoo haddana ismoodahaya maaragtay inuu adduun caadi ah ku dhex jira taasuna waa mid dadka ceeb ku ah afxumaduna maba wanaagsano iyo afxaaraannimadu ahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimaan jabkiisa kuu sheegin kuma sheekaynin nimaan jabkiisa kuu sheegini kuma sheekaynin